بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء wuxuu baabu yahay alxahi calaa xuduuri اljamaaca boorin iyo in laisku booriyo xaadiridda jamaacada fi salaati الصubxi wاlcishaa salaada subax iyo salaada cishaa can cuثmaan bni cafaan radi allahu canh qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama yaquul man sala اlcishaءa qofkii cishaha tukada fii jamaacatin jamaaco qofkii cisho ku tukada fakaأnamaa qaama nisfa اleyl waxaad moodaa inuu istaagay habeenka barkii waman sallaa qofkii tukada asubxa salaada subax fii jamaacatin jamaaco dhexdeed qofkii ku tukada faka'nnamaa salla alleyla kullah waxaad moodaa habeenka dhammaantii inuu tukaday rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey faka'nnamaa qaama nisfa alleyl iyo faka'nnamaa salla alleyla kullah waa tashbiih waxaana macruufa almushabbah iyo almushabbahu bihi in mar walba uu fadli badan yahay almushabbahu bihi macnuhu xadiidka maahan dhan walba wuxuu kala mid noqonayaa qof salaatuleyl tukaday habeenkii oo dhan ama habeenka barkii tukaday laakiin xadiidku wuxuu tusinayaa in ajar fara badan uu leeyahay waa la mid yahay macnaheedu maahan inuu gaaraayo qof camal sameeyey iyo qof aan camalkaas samaynin isku mid maahno mar walba waxaa fadli badan qofkii camalka la yimi laakiin haddana maca daalika tashbiihaas wuxuu faa'iideynayaa inuu ka daba dhow yahay laakiin inuu la mid yahay min jamiici aljawaanib laga faa'iidaysan maayo wa fii riwaayati tirmidi can cuhmaan bni cafaan radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam man shahida alcishaaa qofkii cishaha xaadira fii jamaacatin kaana lahu qiyaamu nisfi leyla kaana lahu wuxuu u ahaanayaa qiyaamu nisfi leylatin habeen barkii istaagii waman salla alcishaaa waalfajra fii jamaacatin qofkii cishaha iyo fajarka jamaaco ku tukada kaana lahu ka qiyaami leyla waxay u ahaanaysaa sida habeen istaagii oo kale qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل لو يعلمuuna hadday ogaan lahaayeen ma في الcتمةi waxa ciشhaha ku sugan والصبحi iyo saلاada suبح laأtwهmaa ciشhaha iyo subaxa way imaan lahaayeen walow xabwan walow gurguurad bahaate متafق عaليهi وqad sabقa بطuuله xadiidkan so dheer uu soo hormaray waxaydin hore usoo dhaafnay وعنه رضي الله عنه qاala wuxuu yihi qاala رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم laysa salaatun salaadi ma jirto adqala cala almunaafiqiina munaafiqiinta uga culus min salaati alfajri waalcishaa salaada subax iyo salaada cishaa walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa waxaa cishaha iyo fajarka ku jira oo ajara la atowhumaa way imaan lahaayeen walow xabwan walow gurguradba ha ahaatee muttafaqun calayhi baabu lmri bilmuxaafadati cala salawaati almaktuubaat wuxuu baabu yahay almri bilmuxaafada in lays amro in la ilaaliyo cala salawaati almaktuubaati salaadaha waajibka waannahyi alakiid wuxuu kaloo baabu yahay nahyiga adag waalwaciid ashadiid iyo waciidka daran oo ku sugan fii tarkihinna ka tegidda salaada baabku marka laba qaybood uu ka kooban yahay qaybta koowaad waa in lays amro in salaabaha waajibaadka la xifdiyo cala salawaati almaktuubaat almaktuubaat waa almafruudaat waa salaadaha la farad yeele la waajibiyey in la xafido oo la ilaaliyo amarka laysamru baabuya qaybta labaad ee baabkana waa waciid iyo nahyi adag oo ku soo arooray fii tarkihinna ka tegidda salaadaha waajibka ah asalawaat almafruudaat in laga tago nahyiga adag iyo waciidka daran ee ku soo arooray ayuu baabu yahay qaala allahu tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi xaafiduu cala asalawaat alamru bilmuxaafada waa xaafiduu cala asalawaat waa amar allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay salaadaha ilaaliya ilaaliya waxaa ka soo horjeeda dayacidda salaadaha salaadaha ha la ilaaliyo ha la xafido in la dayaco ha laga dhowro oo awqaadeeda iyo wakhtiyadeeda ha lala yimaado xaafiduu cala asalawaat wasalaati alwusطaa iyo salaada dhexe asalaat alwusطaa waa soo marnay waa salaatu اlcasri waxaana si gaara loogu loo sheegay maxaa yeelay salaatu اlcasri waxay ku jirtaa salawaadka lays amray in la xafido xaafiduu cala asalawaat salaadaha salaatu اlcasri waa ka mid laakiin haddana allah subxaana wa tacaala si gaara ayuu u sheegay waa dikru اlkhaas bacda alcaam sababtuna waa maxay waa liahmiyati salaati اlcasr muhimadda ay leedahay salaatu اlcasri ilaahay agtii ayay tusinaysaa wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi fain taabuu hadday toobad keenaan wa aqaamuu salaata salaada ay oogaan wa aatuu zakaata zakada ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum waddadooda ka wareega yacni hala dagaalamina ha dhibaataynina maxaa yeele waa walaalihiin fi laayati اlukhraa wuxuu yidhi faikhwaanukum fi ddiin waa walaalihiin fi ddiin mar hadday walaalihin yihiin marka waddadooda ka wareega oo haro istaagina fain taabuu wa aqaamuu salaa hadday toobad keenaan min ashirki ay ka toobad keenaan waalkufri ay u soo noqdaan u toobad keenaan ila altawxiidi waalislaam wa aqaamuu salaata oo ay salaada oogaan hadday islaamaan oo ay salaada oogaan wa aatuu zakaata zakadana ay bixiyaan fakhalluu sabiilahu وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وxuu yidhi سألت رsuuل الله صلى الله عليه وسلم نبga عليه الصلاaة وسلام waxaan weydiiyey أي الأعmاaل أفضل أعmaaل maxaa u fadli badan rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi الصلاaة عlى وqtiha waa salaada oo lala yimaado waqtigeeda qلtu waxaan idhi ثuma أي qaala wuxuu yidhi بir الوaaliدayn waa labada waalidoo loo baarinimo sameeyo qultu waxaan idhi ثuma أي kadib maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi aljihaadu fi sabiili اllah muttafaqu calayhi ibnu mascuud radi allahu canh nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu arrimahan weydiiyey su-aasha wuxuu uga bilaabay ayu lacmaali afdal muxuu nabigu ku bilaabay calayhi salaatu wasalaam alsalaatu calaa waqtiha xadiidkan wuxuu tusinayaa cidamu salaa salaada weyninka ay leedahay iyo ahmiyadda salaada ay leedahay fi ddiin markii la yidhi camal maxaa ugu fadli badan rasuulka ilaahi wuxuu yidhi asalaatu calaa waqtiha wuxuu ku qayday calaa waqtiha maxaa yeele salaaddu waqti ay leedahay salaad walba waqti bay leedahay waa in waqtigeeda lala yimaado riwaayad waxaa jirta dhahaysa asalaatu fii awali waqtiha waa salaada oo lala yimaado waqtigeeda ugu horeeya lafdiga awal ma sugna sida saxiixan waa ama riwaayadda saxiixan waa midaan alsalaatu calaa waqtiha laakiin salaadda in awal waqtiha la tukado ayaa fadli badan waqtigeeda ugu horeeya in lala yimaado salaada awalulwaqti bay leedahay salaadu waxay leedahay aakhirulwaqti waxay kaloo leedahay waqti dhexe saddex waqti ayay leedahay macnaha waqti awal hal waqti way laakiin awal iyo aakhir iyo wasad uu leeyahay waqtigu waxaa fadli badan in awal waqtiha salaada lala yimaado la oogo وعn بn cmr radي الlaه canهuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu الlahi slى الlaه عalيه waslm bunya اlslaamu islaamka waxaa lagu dhisay calىa hamsin شhan shahaadati an laa ilaaha ilا اllah وأna muxamada rasuulu الlah waa kalimaة twxiid waana أwal rukni وأcdam rukni fi اlإslaam wa iqaami salaa iyo salaada oo la oogo waa aruknu thaani min arkaani alislaam wa iitaa'i zakaa iyo zakadoo la bixiyo wa xaji lbeyti iyo kacbadoo la xajiyo beytkaoo la xajiyo wa sawmi ramadaana iyo bisha ramadaanoo la soomo shantaasi waa shanta islaamku ku taagan yahay bunya alislaamu calaa khams shantan waa tiirar gurigana tiirar la-aan ma taagnaado kadalika islaamku shantan la-aantii ma taagnaanayo shantan tiir ayuu islaamku ku taagan yahay shantan tiirna waa kala wen yihiin waana kala sarreeyaan waxaa ugu sarreeya altawxiid maxaa yeele la-aantii wax lagaa aqbalaya ma jiraan towxiid la-aan salaadna kaa ansixi mayso zakana ilaahay kaa aqbali maayo xaji soomna lagaa aqbali maayo towxiidku waa miftaax waa furo waa furaha lagu soo gelayo islaamnimada furahaasi la-aantii suuragal maahan inaad soo gasho fii diin اlislaam kelimatu tawxiid marka waa miftaax waa midda ugu horaysa uguna muhiimsan ayada la-aanteedna cibaado kale aan ilaahay subxaana wa tacaala aqbalayn waxaa ku xiga xagga ahmiyadda iyo weyninka salaadaa ku xigta sida loogu xijiye waa iqaami salaa shaahidka shiikhu raximahullah xadiidkan u keenana waa lafdiga waa iqaami salaa waxyaabaha islaamka ku taagan yahay وcanhu radi اllahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam umirtu waxaa la amray an uqaatila الnaasa inaan dadka la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay qiraan an laa ilaaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah wayuqiimu salaata ay salaada oogaan wayu'tu zakaata zakadana ay bixiyaan faidaa facaluu dalika hadday sidaa sameeyaan casamuu minii waxay iga ilaaliyeen iga dhowreen dimaa'ahum dhiigooda wa amwaalahum iyo hantidooda ilaa bixaqi اlislaam ilaa islaamka xaqiisa mooyaane wa xisaabuhum xisaabtooduna cala allah ilaahay xaggii ayaa ahata subxaana wa tacaala yacni waxay qarsanayaan oo laabtooda ku jira ilaaha ku xisaabinaya subxaana wa tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy waxaa lay amray an uqaatila annaas inaan dadka la dagaalamo ilaa laga helo arrimahan xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah salaada ay oogaan zakadana ay bixiyaan hadday sidaa sameeyaan oo towxiidka la yimaadaan salaadana ay oogaan zakadana ay bixiyaan waxay iga dhowreen oo iga ilaaliyeen dhiiggooda iyo hantidooda macnaa dhiiggooda iyo hantidooda midna ma bannaana markaa waa xaaraam ilaa bixaqi lislaam ilaa islaamka xaqiisa mooyaan ilaa bixaqi lislaam waa haddii maalan qof uu dilo kale in la dilo haddii uu zinaystay asoo guur soo maray in la rajmiyo la dilo waa min xaqi lislaam taasi ayada waa laga oogayaa hantidiisa ayadana waxaa ku jira xaqulislaam waa in zakada laga bixiyo haddii uu zakada diidana waa in qasab looga qaado oo lagu daymaayo zakada maxaa yeele waa xaqu lmasaakiin walfuqaraa waan muttafaqun calayhi wacan mucaad radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacatanii rasuulu allah sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ii diray ila alyamani yaman faqaala wuxuu yidhi innaka ta'tii waxaad u tegaysaa mucaadow qowman qowm min ahli lkitaabi ahlulkitaabka ka mid a fadcuuhum ugu yeer ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu ullah waxaad ugu yeertaa inay qiraan kalimatu tawxiid fa inhum adaacuu lidalika hadday arrinkaa kugu adeecaan fa aclimhum ogeysi ana allaha tacaala iftarada calayhim inuu alla ku farad yeelay khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin walaylatin habeen walba maalin walba iyo habeen walba fa inhum ataacuu lidalika hadday arrinkaa kugu adeecaan fa aclimhum ogeysii ana allaha tacaala iftarada calayhim inuu alla ku farad yeelay sadaqatan sadaqo tu'khadu laga qaadaya min akhniyaa'ihim maalqabeennadooda iyo dadkooda hantida leh oo fa turaddu lagu celinaya calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda fa inhum ataacuu lidalika hadday arrinkaa kugu adeecaan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan kaaga digayaa ama waxaan u kala digayaa adiga iyo hantidoodaan kaaga digayaa yacnii hantidooda kuwa wanaagsan wa karaa'ima amwaalihim hantidooda kuwa ugu wanaagsan inaad ka qaadaan kaaga digaya wataqi iska ilaali oo ka dhowrso dacwata almadluum midka la dulmiyey habaarkiisa fa innahu laysa baynaha dacwatu lmadluum iyo wa bayna allaahi alla dhexdii xijaabun xijaab uma dhexeeyo mid la dulmiyey habaarkii ilaahay wax xijaaba uma dhexeeye iska ilaali qofka la dulmiyey habaarkiisa muttafaqun calayhi mucaad radi allahu canhu wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ii diray ila alyaman qisadan waxaa kaloo wariyey ibnu cabaas radi allahu canh in nabiga sala allahu calayh wasalam uu mucaad u diray ila alyaman wuxuuna yidhi shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah bacaahu nabiyu sala allahu calayhi wasalama qaadiyan wa mucalliman wa xaakiman wuxuu nabigu diray sala allahu calayh wasalam asagoo qaadiya oo dadka qaadi u ah xaakima oo xukumaya mucallimah oo waxbaraya intaba waa la diray nebigu sala allahu calayh wasalam uma dirin keliya inuu dad waxbaro laakiin inuu qaadi noqdo dadkana uu waxbaro xaakimna uu ka noqdo meeshaasi uu xukumo ayuu nebigu u diray sala allahu calayh wasalam arrintaana waxay ka mid tahay min fadaa'ili mucaad radia allahu canhu sababtoo ah nabiga sala allahu calayh wasalam inuu mucaad diro ila alyaman u diro una wakiisho inuu dacwadii nebiga gaarsiiyo calayhi salaatu wasalaam reer yaman taasi waxay tusinaysaa kalsoonida weyn ee nebigu uu ku qabay mucaad radia allaahu canh oo ficlan nebiga calayi slat slaam aad ugu kalsoonaa mucaad wuxuuna yidhi wallaahi innii la uxibuk yaa mucaad wallaahi innii la uxibuk nabigaa dhahay calayhi salaatu wasalaam mucaad oo allaan ku dhaartay waan ku jeclaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad bay u yareed inuu qof yidhaahdo innii la uxibuk laakiin mucaad nabiga calayhi salatu wasalaam waa ku bareere waa u bareeriyey inuu yidhahdo innii la uxibuk mucaadna radia allahu canhu wuxuu ka mid ahaa min culamaai asaxaaba wuxuuna ahaa nin dhallinyaro ah dhowr iyo soddon jir uu ku dhintay radia allahu canhu wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u diray mucaad ila alyaman wuxuuna ku yidhi innaka ta'tii qowman min ahli lkitaab adiga waxaad u tegaysaa qowm ka mida ahlulkitaabka maxaa yeele markaa yaman waxaa deganaa qaybo ahlulkitaabka ka mid ah yahuud iyo nasaara labada way deganaayeen najraan waxaa deganaa nasaara nasaara ku badnayd qaybo kaloo yaman ka midana waxaa deganaa yahuud ilaa haddana waa degan yihiin oo meelay ku badan yihiinaa jira yahuudda iyo nasaarada zamankaas yaman deganayd waxyaabaha nebiga calayhi salaatu wasalaam uu mucaad usoo diray ayay ka mid ahaayeen wuxuu ku yidhi adiga waxaad u tegaysaa mucaadow qoom ahlulkitaab ka mid ah arrintan sheegiddeeda waxay yidhahdeen culimmadu waa si uu ugu diyaargaroobo mucaad radia allahu canhu wuxuu u sheegayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam mucaad qoomku u socdo inaysan ahayn qoom ummiyiina ay yihiin dad ahlulkitaaba oo kutubtii hore macrifo iyo aqoon u leh lagana yaabo shubahaad iyo waxyaabay xaqa ku mucaaradayaan inay keenaan marka wuxuu waa si ogeysiinayaa si ugu diyaargaroobo waxaad u tegaysaa buu yidhi qole ahlulkitaaba haddaad u tagto dacwadu muxuu uga bilaabayaa wuxuu yidhi fadcuuhum ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah waxaad ugu yeertaa inay qiraan alla xaq lagu caabudo inuusan jirin allah mooyaane subxaana wa tacaala muxamedna uu yahay rasuulka ilaahay anigana aan ahay rasuulka ilaahay sidaa ugu yeer yacni towxiidka ka bilaawa maxaa yeelay dacwo markii la bilaabayo towxiida ugu horeeya in towxiidka la bartana oo la ihtimaamiyo barashadiisana aada iyo aad ayuu muhiim u yahay waxaa la sheegay asheykh maxamed ibni cabdilwahaab raximah ullah ayaa waxaa la yidhi kitaabu tawxiid wuxuu dhigay wax badan kitaabkiisa kitaabu tawxiid in badan uu diraaseeyey markaase waxay yidhahdeen sheekh kitaabkan waa fahanay naga gudbi oo masaa-ishan tawxiidka ah dhigashadeeda aan ka gudubno fiqi iyo maculuum kale ama funuun kale ha noola dhigo asagoo markaa tusinaya in weli wax ka dhiman yihiin ayuu maalinkii dambe wuxuu yidhi waxaa dhacday qisa oo waxaa la yidhi nin baa hooyadii u galmooday xaafaday ka dhacday arrintii aaday u tacajubeen ula yaabeen ardadii markuu qisada u sheegay madaxay qabsadeen maalinkii dambe wuxuu yidhahday qisadii waxbaa sida ka ka duwan sidii loo sheegay ma ahan laakiin waxaa dhacday nin baa guri dhistay markuu gurigiisa degayay ayuu jinni wax u gowracay markaasaa la yidhaha ma saasa waa waa la qaboobay macnaha waa ka deg waa ka sahlan tahay waa tii hore tii dambe waa fududaysteen oo waxay yidhahdeen waa la yaabbanay nin hooyadii ka sinaysta waaba la yaab laakiin in jinni wax loo gowraco xoogaha arrin khafiifay la noqotay wuxuu yidhi taa waxay daliil u tahay inaadan tawxiidka fahmina oo wax idinka dhiman yihiin sababtaa wuxuu yidhahday yaa weyn in jinni iyo shayaatiin wax loo gowraco iyo inuu xataa qofka hooyadii ka sinaysto labada midee weyn cinda allah shirki akbara wax ka weyn miyaa jira shirki akbara wax ka weyn ma laha markii wuxuu yidhi shirkiga akbarkaa la idiin sheegay waa qabowdeen markii la sheegay faaxishadii dhacdana nin walba madaxuu qabsaday taa waxay tusaysaa buu yidhi macrifadii towxiidka iyo shirkiga aad fahmi lahaydeen inay wax badan idinka dhiman yihiin ee kitaabka hala dhigta ha lagu noqdo si fiican towxiidka ha loo diraaseeyo dad badanoo hadda dhahaya towxiid aan fahamsannahay wax badanaa ka qaldanoo towxiidka aysan fahamsanayn bal waxaa laga yaabaa haddii la yidhaha laa ilaaha illa allahu sharax macnaheeda maxaa loola jeedaa shuruudeeda arkaanteeda waa maxay maxaa buriya inuusan aqoon u lahayn haddii la yidhahdo towxiidka igan wuxuu le ma annagaa hadda towxiidna la baraya waaba ku dhalannay waaba ku kornay towxiidku waa cilmi haddaad ku dhalatay islaamnimo macnaheeduma waxa waaye inaad kelimada macnaheeda taqaanid ma aha macnaheedu sidaa towxiidku barasha u baahan yahay wax la bartana waxa ugu muhiimsan waa qof walboo daaciyana waxa ugu muhiimsan uu dacwadiisa ku bilaabo uu ku dhiso waa inay noqdaan towxiidka waana dacwat اlanbiyaai jamiican ma jiro nebi ambiyada ka mid ah oo meelaan towxiid ahayn wax ka bilaabay waxa ugu horeeya ee dadka wax looga bilaabayo ee laga saxayo ee la fahamsiinayo waa towxiidka towxiidka sharaxaadiisa maxaa ka soo horjeeda oo in la fahmayo ay tahay ashirku billaah shirkiga akbarka ah iyo midka asqarka labadaba maxaa yeele waxa ugu weyn ee ilaahay lagu caasiyo subxaana wa tacaala ee lagu dhacayo waa shirki shirki wax ka weyn ma jiraan qofka hadduu dhinto asagoo muwaxida shirki ka maran rajo weynuu leeyahy in ilaahay cafiyo subxaana wa tacaala ilaahay waa ghafuuru raxiim hadduu doono waa cafinaya laakiin hadduu shirki akbara ilaahay kula kulmo cafi miyaa u yaalla ilaahay wuxuu ballan qaaday inuusan cafinin ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi marka towxiidka in la daneeyo waa muhiim qofka inuu yidhaahdo aniga towxiid ku dhici maayo ama uu ka aamin noqdo towxiidka waa markuu ugu dhow yahay inuu ku dhaco towxiid lagama shirki lagama aamin noqdo yacni shirkigaan ka wadaa qofka shirkiga inuu ka aamin noqdo ayadaa khatara waxaana laga yaabaa inuu shirkiga galo asoon ogeyn inuu ku dhaco nabiyullaahi ibraahim waa imaamu alxunafaa waa imaamu lmuwaxidiin wuxuuna ku ducaysanayaa in ilaahay shirki ka dheereeyo uu shirki ka fogeeyo wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam ilaahu anigii carruurtaydaba naga dheeray buu le inaan asnaam caabudno maxaa ku kallifay ducadaasi waa cileeye wuxuu yihi rabbi innahunna adlalna kaiira min annaas ilaahayo waxay baadiyeeyeen buu yidhi in badan oo dadkii ka mid a cabsiyaa gashay ibraahim calayhi isalaatu wasalaam markaasuu ilaahay wuxuu ka baryayaa asiga iyo durriyadiisaba in shirki uu ka badbaadiyo maxaa yeeley shirkiga dad badan ayuu baadiyeyoo lumiyey fainhum aaacuuka fainhum aaacuu lidalik hadday arrinkaa adeecaan oo ay kaa yeelaan towxiidka hadday qaataan fa aclimhum ogeysii waa arrinta labaad ana allaha tacaala ifdarada calayhim khamsa salawaati fi kuli yowmi wa leyla inuu alla ku farad yeelay shan salaadood habeen walba iyo maalin walba fainhum aطaacuu lidalika hadday arrinkaa kugu aطeecaan faaclimhum ogeysii ana allaha iftarada calayhim sadaqatan in alla uu ku farad yeelay sadaqo tu'khadu min agniyaaihim laga qaadayo hantiilayaashooda faturaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaradoodana lagu celinayo zakada muslimiinta laga qaadaya muslimiintaana la siinaya ayagaa laga qaada ayagaana lagu celinaya kuwooda wax haystaa laga qaadaya kuwooda tabarta daran ee masaakiinta baa lagu celinaya oo la siinaya fa inhum aطaacuu lidalika hadday arrinkaa kugu adeecaanay kaa yeelaan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan adiga iyo waxaan idin kala digayaa hantidooda kuwa wanaagsan bimacnaa markaad zakada ka qaadayso hantidooda kuwa ugu wanaagsan ha ka qaadin zakada waxaa laga bixiyaa maal hantida iyo xoolaha kuwada dhexdhexaadka ah qofka hantida leh laga yeeli maayo neefka ugu taagta daran ama ugu liita inuu hantidiisa ka bixiya laga aqbali maayo ninka sadaqaadka aruurinayana laga yeeli maayo hantida dadku ay leeyihiin iyo xoolaha ay leeyihiin kuwooda ugu qaalisan ama ugu sarreeya inuu ka qaado bal waxaa laga bixinayaa min alwasat hantida dhexdhexaadka laga qaaday xoolaha kuwooda dhexdhexaadka ayaa zakada laga bixinaya haddii qofka zakada bixinaya asiga uu doorto inuu kuwa ugu qaalisane ugu muhiimsan uu baxsado uu sadaqaysto waa u bannaantah laakiin kan caamilka ahee zakada soo aruurinaya uma bannaano inuu ku qasbo hantidooda kuwa ugu muhiimsan inuu ka qaado nebiga calayi slat slam mucaad uga digaya waxaan kaaga digayaa buu leeyahy hantidooda kuwa ugu muhiimsan ee ugu fiican inaad ka qaaddo iska ilaali maxaa yeele waa dulmi wataqi dacwata almadluum qofka la dulmiyey habaarkiisana iska ilaali waa dardaaran aada muhiim u ah oo qof walba oo wax mas-uul ka noqonaya ay tahay inuu ku cibro qaato ama uu ka faa'iidaysto maxaa yeele nebi alai slat slam mucaad mas-uuliyada u dhiibay dardaarankaana waa raaciye madluum habaarkii iska ilaali macnaheed waxaa waay cidna ha dulminin dulmiga iska ilaali maxaa yeele qof haddaad dulmiso qofka aad dulmisana uu ku habaaro fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab habaarkiisii allah wax xijaab uma dhexeeyaan ilahay waa ka aqbalaya ducada habaarku ku habaaraya ilahay waa ka ajiibaya waxaana laga yaabaa inaad ku halaagsanto habaarkaas uu ku habaarayo mutafaqu calayhi wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm yaquul ina bayna اlrajuli wa bayna اshirki wاlkufri tarka الsalaa ina bayna arajuli ninka waxaa u dhexeeya wa bayna ashirki waalkufri iyo shirkiga iyo kufriga waxaa u dhexeeya tarka salaati ka tegidda salaada hadduu salaada ka tago yacni kufrigu ku dhacayaa wey rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey wa can buraydata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa cahdiga iyo ballanta alladii ballantaasoo baynana wa baynahum annaga iyo ayaga noo dhexeeya asalaatu waa salaada faman tarakahaa qofkii salaada ka taga faqad kafara waa gaaloobay rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiix culammada qaba taarku salaadka inuu kaafir yahay adilada ay deliishadaan labadan xadiidaa ka mida culammada qaba inuu taarku salaadku gaal yahay waxaa laga hadlaya waa taarku taariku salaati kasalan wa tahaawanan ama midka salaada inkiraya oo uga tegaya juxuudankaas waa laisku waafaqsanya inuu gaal yahay laakiin qofkii salaada uga taga wahsi darteed uu ka wahsanayo inuu salaada tukado asoo aaminsan in salaaddu ay waajib tahay kaa khilaaf badanaa ka jira culammada gaalaysiinaya labadan xadiid adilada ay deliishanayaan ayuu ka mid yahay culummada ka soo horjeeda ee dhahaya gaal ma ahana waxay leeyihiin kufrigan la sheegay waa kufrun duuna kufri ma aha kufriga islaamnimada ka saaray masalada hadda ka hor waa ka soo hadalnay wa can shaqiiq bni cabdillaahi ataabiciy almuttafaqi calaa jalaalatihi raximah llah waxaa laga wariyey buu yidhi shaqiiq sawaabku waxaa waye cabdula cabdillaahi ibni shaqiiq wa can cabdillaahi ibni shaqiiq saasaa sawaaba magaca waa isdhaafsan yahay halkan wa can cabdillaahi ibni shaqiiq attaabiciy ee taabiciga almuttafaqi ee la isku waafaqay buu yidhi calaa jalaalatihi weyninkiisa la isku waafaqay raximah llah waxaa laga soo qaala wuxuu yidhi kaana asxaabu muxamedin sala allahu calayhi wasalam asxaabu moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen laa yarawna shay-an min alacmaal umaysan arkayn shay acmaasha ka mid ah tarkuhu ka tegiddiisa umaysan arkaynin kufrun gaalnimo umaysan arkayn hayra salaa oo aan salaada ahayn yacnii shay ay kufri u arkayeenoo acmaasha ka mida ma jirin oo aan salaada ahayn macnaha salaaday u arkaan wey salaada ka tegiddeeda kufriga gaalnimay u arkayeen saxaabadu rawaahu tirmidiyu fi kitaabi اliimaan biisnaadin صaxiix cabdillaahi bni shaqiiq hadalkiisaan culammada qaara waxay ka qaateen waxay yidhaahdeen ijmaacu tusinaya ijmaacu صaxaaba oo waxay yidhahdeen cabdullahi wuxuu leeyahay laa yarawna kaana asxaabu muxamed salى اllahu alayh wasalam laa yarawna shayئa min alacmaal tarkuhu kufru hayra salaa culamada marka taarku salaadka gaalaysiinaysa waxay leeyihiin taarku salaadka inuu gaal yahay waa ijmaacu saxaaba laakiin cabdullaahi bni shaqiiq ma saxaabada dhanuu la kulmay ilaa la yidhahdo waa ijmaacu saxaaba maya riwaayadaha qaar waxaa ku jirta inuu yidhaahday adraktu alaaiina waxaan soo haleelay soddon min asxaabi nabiy sala allahu alay wasalam markii saxaabada tiradooda la fiiriyo soddon xaggee uga dhacaysaa waa tiro aad iyo aad u yar ijmaac ma jiro masaladan ijmaac ma jiro qolada ijmaaca sheegtayna dabcan xujooyinkay ku badsanaayeen oo ilaa ijmaac ma jiro saxaabaduna kuma ijmaacin hayrkoodna kuma ijmaacin masalada masala khilaafkeedu ballaaran yahay qolo walbana waxay yidhahdaan annaga jumhuurulculamaa ah madhabkeenna madhabuljumhuura kuwa gaalaysiinaya taarku salaadka waxay leeyiin madhabkeennu waa madhabuljumhuur kuwaan gaalaysiinayna waxay leeyiin madhabkeennu waa madhabuljumhuur laakiin shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah asiga wuxuu leeyahay waa madhabu akar salaf marka culummada mutaakhiriinta ah iyo kuwa mutaqadimiinta ah wuxuu leeyahay mutaqadimiintu waxay u badnaayeen inuu taarku salaadku kaafiriya laakiin mutaakhiriinta gaar ahaan asxaabu lmadaahib markii la fiiriyo xagga madaahibta la fiiriyo yaa jumhuur lculamaa madhabkoodu yuu yahay madhab ljumhuur qoladaan gaalaysiinayn maxaa yeele almadaahib alarbaca markii laga reebo madhab lxanaabila saddexda kale waxay qabaan taarku salaadka inuu muslim yahay uusan gaaloobayn ashaaficiya walmaalikiya walxanafiya xanaabilada laftirkooda imaamu axmed raximah llah riwaayaad kala duwan uu leeyahay riwaayaduu gaalaysiinayna waa la soo naqliyey riwaayaduusan gaalaysiinayna waa laga soo naqliyey calaa kulli masaladan khilaafkeedu waa waa khilaaf cariidoo ballaaran وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة وحوه الرئي أدونك الوحي سابنا ما أنت قيامه من عمله حق عمل كيس صلاته وصلاة ديسة فإن صلحت هذه صلاة هقاكته فقد أفلح وأنجح والليبان قف كسوان قوليستي وإن فسدت هذه صلاة فسهاده فقد خاب وخسر وخسر وهوغي fain intaqasa min fariidatihi haddii waajibkiisa uu ka nuqsaamo shay-an shay qaala rabu caza wajalla ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay unduruu hal licabdii min taawuc fiiriya addoonkaygu ma leeyahay wax taawuca acmaal ama salaado taawuca uu la yimid ma leeyahay fayukamalu minhaa waxaa lagu dhammaystirayaa mantaqasa wixii ka nuqsaamay min alfariidati xaggi waajibka waajibkiisa wixii ka nuqsaamay iyo salaadihii waajibka ahaa waxaa loogu dhammaystirayaa salaadihii tatawuc ahaa uu la yimi uma takuunu saa'iru acmaalihi calaa haada kadibna acmaashiisa inta kale waxay ahaanaysaa calaa haada arrinka rawaahu tirmidiyu tirmidi ayaa wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiidun xasan xadiidkan wuxuu tusinayaa wax ugu horeeya ee addoonka lagu xisaabinayo yowma alqiyaama xagga camalkiisa inay tahay salaatuhu waa salaadiisa salaadiisu hadday hagaagto ay noqoto mid ilaahay aqbalay subxaana wa tacaala faqad aflaxa waanjax waa liibaanay qofkaasi salaadiisu haddii ay fasahaado waa khasaare waa hoogay haddii salaadiisu ay nuqsaanto ee uu leeyahay tatawucaad iyo salaadad sunnooyina oo hore ula imaan jiray waa loogu kamilayaa waa loogu dhammaystirayaa wuxuu tusinayaa marka xadiidku salaadaha tatawuca iyo nawaafisha iyo sunnooyinka in lagu dadaalaa inay muhiim tahay maxaa yeelay waajibaadka iyo faraa'idka waxba kaa nuqsaami kara wixii nuqsaanaya waajibaadka kaaga dhaca xaggee lagaaga kabayaa tatawucaadka lagaaga kabaya haddaadan tatawuc lahayn marka waajibkiina nuqsaani ay gasho meeshaasi khasaara kaaga imaanaysa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin